Gudoomiyaha Gobolka Togdheer Maxamed Cabdulle Ibraahin iyo Isku-duwaha Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Togdheer Dr. Maxamed Abdiwalad ayaa deeq dawooyin iyo agab caafimaad ku wareejiyay xarunta caafimaadka ee degmada Qoraalugud. Munaasabadda lagu wareejinayo deeqdan daawada ah waxaa goobjoog ka ah Gudoomiyaha Magaalada Qoraalugud iyo Ku-xigeenka Duqa degmada Boorhole, Bahda Caafimaadka iyo marti sharaf kale Gudoomiyaha Gobolka Togdheer Maxamed Cabdulle Ibraahin. Nafaqo iyo Isku-duwaha Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Gobolka Togdheer Dr. Maxamed Abdiwalad ayaa si wadajir ah uga hadlaya deeqdan daawada ah ee ay wareejiyeen.
Waa markii saddexaad ee aanu samaynayno inaan ka jawaabno baahiyaadka ama howlaha ka taagan ambalaasyadii way joogaan shaqaalihii waa diyaar agabkii daawadu maantana waa inagaa sidnaa laba jeer horena oo imika intii xalusha dhacdayna waa keenay ambalaasyo kalena way soo socdaan oo imika mid ka mid ah ayaan kusoo kordhinaynaa waxaan samaynaynaa markaas aniga iyo shaqaalahayguba waxaanu diyaar u nahay xaalad kasta iyo arrin kasta oo kasoo cusboonaada deegaanka gobolka togdheer ama deegaankan aan iminka joognaba inaanu baahiyihiisa ka jawaabno waxaan ka codsanayaa howlwadeennada halka joogta iyo maamulka halka jooga m c h kan inay la socdaan xaaladda caafimaad ee ciidanka qaranka iyo ciidanka booliiska ee ammaankiina ilaalinayaba inaad ka warhaysaad udheg fulaataan udheg nuglaataan baan subxaana wa tacaala ina soo waafajiyey saaka inagoo nabadgelyo qabna caafimaad qabna safarkeennii xogogaal noqoshoah degmada qorolugud sidaad aragtaan mas-uuliyiintii igu horreysaa sheegtay maanta kormeerka iyagu wuxuu daaranaa xaaladaha ku soo kordhay degmada qorolugud hadday noqoto dhanka caafimaadka iyo hadday noqoto dhanka ammaanka iyo hadday noqoto dhanka arrimaha bulshada inaanu haddii ilaahay ka dhigo aanu ka qayb qaadanno qaar ka mid a marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa ka mahad celiyey deeqdan daawada ah isuduwaha caafimaadka oo gobolka togdheer oo howlo badan ka qabtay dee halkan deegaanka ka qabtay xanaanada xanaanada degmada si weynna wax uga qabtay aad baan ugu mahad celinaynaa waxaanu kaloo ku faraxsannahay kormeerka badha saabka iyo taliyaha qaybta iyo saxaafaddaba aad baan ugu mahad celinaynaa waxay aad wasaaradda wasaaradda caafimaadka iyo isuduwaha iyo wasiirku qabteen caafimaadkuna uga mahad celinaynaa aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waad soo dhaweynaynaa soo dhawaada soo dhawaada waxaanu halkan kagala wareegnay daawada ay noo keeneen oo markii saddexaad la keenay m c h kan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa annagu ka degma ahaan dee wixii itaalkayaga waa qabanay waxna waa noo harsanyahin oo waa qabanaynaa geedhkaa annagaa kusoo wareejinay qaybtaa qaybtaasaan kusoo wareejinay iminka baabuurtu tuban tahay qaybtanna jahliya dabaddaabaa hore noogu dhistay halkan laba qol baanu iminka ka bilaabaynaa oo qandaraaskeedii aanu bixinaynaa oo iyadana laba hoolo waaweyn iyadana waa la dhammaystiri doonaa insha allah sida ugu fududo deg dega ah aad baa u mahadsantihiin gudoomiyaha gobolka togdheer iyo barsaabka taliyaha qaybta iyo isuduwaha caafimaadka dhammaantiin waa mahadsantihiin aad baa u shaqaynaysaan aad baan idinku mahad celinaynaa waxay noo keeneen qalabkii caafimaadka oo aan u qabnay baahi weyn ayay dhammaan noo soo dhammaystireen waan ugu mahad celinaynaa aad iyo aad buuna gobolku uga warhayaa degmadan habeen iyo maalinba markaanay jooginna warkeeday hayaan waxaannu ku faraxsannahay weliba intii uu yimi isuduwahan dambe inaan si istabajooga u helno dawooyinka oo qiimo leh waana ugu mahad celinaynaa maanta waxaan joognaa qorulugud m c h waan soo dhoweynaa dadka nsoona soo booqday iyo taakurada iyo taageerada ay wadaan nala garab taagayin mar walba markanoo keliya maaha markii ay keeneen alaabtan deeqdan daawo ee lagu wareejiyay xarunta caafimaadka ee magaalada qorolugud ayaa dabooli doonto baahiyii caafimaad yari ee ka jirta magaaladaasi